shaqaalaha gurmadka muqdisho ayaa sheegay inay tobannaan qof u daadgureeyeen cisbitaallada kadib weeraradii isdaba joogga ahaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho ilo kala duwan oo isugu jira dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ayaa sheegay in toddoba iyo labaatan qof ay ku dhinteen weerarkan in ka badan afartan kalena ay ku dhaawacmeen jacfar kuukay ayaa ka waraystay shaqada hay-adaha caafimaadka doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa ambalaasyada aamin ambalaas shalayto markii qaraxu dhacay kadib waataan dhaawacyada ka soo qaadnay dhaawacyadaas oo yani isugu jiray toban iyo toddoba qof oo dhaawacay saddex qof oo meyd ah saaka habeen waatay habeen gashay habeenimadii markii wax badan lagama soo qaadin laakiin subaxii waagu markuu beriyey haddana lagu laabtay waxaan ka soo qaadnay sideed qof oo kale oo oo meyd ah laakiin dadku intaa way ka badnaan karaan saakita markaad meesha ku laabateen wax dhaawac ah oo aad soo qaadeen ma jiraa maya dhaawac ma jirin meyd ayaa jiray sideed qof ah laakiin dadka maadaama ay dad madaxa ku jireen dad oo mataqaanaa oo ciidamo ay ku jireen waxaa laga yaabaa qolyahaas inay qaateen dadkoodii oo oo ama dadyaa waxaa jiray habiinnimadii dadkooda heleen ama subaxnimadii eerli ay heleen oo godka hore loo aaday laakiin aamin ahaan intii ay u shaqaysay ayaa intaa ahayd ama ay caawintay marka dadkan aada dib ka soo qaadeen waxay u badan yihiin dad aan la garan ama eheladooda aanay u iman saas dabcan dadku saasay u badnaayeen dabcan dadkoodii waa way heli doonaan laakiin dadku waxay u badnaayeen dad oo markaas ama dadkooda ay raadinayeen ooy kura ku raad joogeen waayahay marka marka laysku daro shalay iyo maanta meydka aada soo qaadeen adinku aamin ahaan waa imisa waa koob iyo toban qof waa koob iyo toban saddex habiilnimadii soo qaadnay sideedna subaxnimadii lasoo qaaday maxay isugu jiraan marka dadkaasi haween caruur iyo dad waaweyn intaba maxay ka koobnaayeen caruur kuwii saaka laba ku jirtay iyo hal haweena kuwii shalna hal haweena ayaa ku jirtay ma jiraan waxyaabo aad kaaga yaabiyey ama ku argagax geliyey oo aada kula kulantay intii aada ku jirtay hawsha gurmadka ee qaraxii shalayto walaa guud ahaan horta mar hadday dhimasho iyo dhaawac hadday yimaadaan waa argagax laakiin waxa aan aad yani uga naxay labada caruur ah ee da-doodii ku dhadhowey tobanka sano iyo haween qoftaa haweenka aheyd yani waxaynu dhahnaa moogta waa birmagelida haweenka iyo caruurtuba laakiin waa dadkaas
maxay kuula muuqdeen adigu dhibka soo gaaray oo ay u geeriyoodeen ma qarax buu u ekaa mise rasaas toos ahoo lala dul tegay oo lagu dhuftay
aniga runtii horta mat ma qof detective ama baaritaan ku sameeyey ma ihi laakiin mar hadduu dhinto qofka ama xabado ha disho ama midiyo ha disho ama yani shil baa ku dhintay dhimasho waa dhimasho ma kala xanuun yaro laakiin yani dadkaas inkastoo waktigooda oo gale waxa xanuunjiyey ayay ahayd gabadha iyo caruurteeda
kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda waa wuxuu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa ambalaasyada aamin ambalaas ee magaalada muqdisho jacfar kuukaay ayuu khadka taleefonka ugu warramayay dhinaca kalena golaha wasiirada soomaaliya ayaa sheegay inay xilki ka qaadeen taliyihii booliiska cabdixakiim daahir saacid iyo agaasimihii nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambolooshe kadib markii qaraxyada iyo weeraradii shalay ka dhacay bartamaha magaalada muqdisho oo lala beegtay hoteelka naase hablood laba uu dhacay dowladda ayaa waxa ay sheegtay in tallaabadan ay ka dambeysay markii goluhu ay warbixin ka dhageysteen wasiirka amniga maxamed abuukar islow caashe ibraahim aadan ayaa haddaba xilka qaadista mas-uuliyiintaasi khadka telefoonka waxay uga wareysatay wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yuriso golaha wasiiradu maanta kulan aan caadi ahayn ayay yeesheen kadib shalay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ay dad kul dhinteen dadna ku dhaawacmeen kadib golaha wasiirada waxay warbixin ka dhegeysateen wasiirka amniga ku aadsan xaaladda dhacdadii shalay iyo dhanka amniga iyo sidoo kale dhacdadii afar iyo tobanka oktoobar ee musiibada qaran ahayd warbixinadii laga dhegeystay wasiirka iyo dood dheer kadib golahu waxay isla gateen in loo baahan yahay xisaabtan dhab inuu dhaco in muxuu ahaa ciladaha iyo sababaha muxuu ahaa baabuurtan isqarxinaysa loo ogaan waayey looga badbaadin waayo shacabkii waxa ay tahay hadadoodaas dheer kadib waxay golahu go-aan ku gaareen in taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka labadoodaba in xilalkii laga qaado dood dheer kadibna garow waa u codeeyeen oo si aflabiid ayaa xilalkii looga qaaday marka ma waxaa la aaminsan yahay in ay shaqadoodii gudan waayeen oo taasna ay keentay in qaraxyadan ay soo noqnoqdaan oo weliba ay meelo muhiima ka dhacaan runtii arrimo badan oo amniga ah iyo warbixino badan golahu dhegaysteen iyo xaaladda markii la qiimeeyey iyo in loo baahanya in laisla xisaabtamo waxaa loo arkay labada kaliya inay yihiin dadka mas-uulka ka ah hadday noqoto dhankii nabad sugidda iyo sirdoonka iyo dhankii booliiska marka sidaas ayaa keentay in iyadoo laga dhaweynayo baaqidii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha u ahaa in laisla xisaabtamo marka isla xisaabtan golahu ay sameeyeen ayay u garteen in tallaabadan ay tahay tallaabada ugu habboon marxalada hadda la joogo marka iyagu mas-uuliyiintan xilka laga qaaday iyagu fursad ma la siiyo ma hadleen oo ma sheegeen waxaa ugu wacan in aanay joojin karin qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan muqdisho ka dhacay
arrimahaas o dhan waa arrimo wasiirka amniga iyo hay-adahaasba hoos isku soo wareysteen waa arrimo muddo muxuu ahaa la qiimeynaya waa la socotaa dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar waxay kusoo wareysay hadda muddo laba isbuuc ah in dhacdo noocan oo kalaa ay dhacdo gaari meel yaalla la ogaan waayo gaarigaas iyo sababta uu meesha u yaalay muxuu ahaa iyo sababta looga hortegi waayo dhammaan dhinac kalena waxaa la istusay in ciidamada hay-adaha amnigu ay runtii geesiyaal yihiin oo ha noqoto dhacdadii masiibada qaran afar iyo tobanka iyo kii shalayba ay shacab badan aad iyo aada u badbaadiyeen oo la socotaa hoteelka inay galeen kooxihii argagixisada oo saddex ka mid ah hay-adaha amnigu gacanta kusoo dhigeen intaasoo qof oo hoteelka deganaana laga badbaadiyey marka iyagana dhankan kalena waa laga ammaanay ciidamada sida ay u gurmadeen laakiin haddana waxaa la dhaliilay kahor kolka in shacabka la badbaadiyay inay ahayd marka maxaa keeni kara baa la isleeyahay injineer yariisow in qarax oo weliba ismiidaamin ah in uu ka dhaco meel aad ugu dhow xaruntii madaxtooyada ee dalka o dhan laga maamulaayo maxaa ugu wacan baa laleeyahay oo loo ogaan waayo runtii dhacdadii shalay dhacday waa la socotaayo waxay ahayd shan qof oo kooxaha argixisada laba ka mid ah midna oo gaarigii uu qaraxa waday ku qarxiyey midna uu markii gudaha soo galay markii ogaaday in la caabinayo isagana isqarxiyey marka waa dareemi kartaa dad raba inay dhintaan dad raba inay shacabka un meelaha ay joogaan iyo sameeyo runtii waa mar walba waa adagta laakiin waxa la rabo waxay ahayd dhanka hay-adaha amniga laga sugayay waxay ahayd in sirdoonka iyo xooraanka loo baahnaa in dabuurkaas lagu joojiyo iyo ciidanka boliiska oo meesha aan ka hadleen waa meel ay ciidamadu joogaan oo qofka caadiga inuu caadi u maraba ay aada u adag tahay marka arrimaha oo aadka maaragtay isla xisaabtanka keentay ama accountabilityga arrimahaasaa ka mid ah marka tuhunma waxaa jira in waxyaabahan qaraxyada aan la qaban waayin laakiin ay jirto shakiyo kale oo keeni kara in dadkan qaraxyada sameynaya ay galaangal ku leeyihiin gudihii dhinaca amniga wasaaradihii amniga iyo dawladda gudaheeda matuhu noocaasaa jira baaris dhaba ayaa la diray baarista ayaa waxaasoo dhan soo caddeyn doonta laakiin hadda waxay tahay yaa mas-uul ka ahaa waa arrimahan yaa maaragtay la rabay in shacabkan badbaadiyo yaa ay dawladdu u wakiilatay howlahan inay qabtaan arrin arrimahan saas ayay kusaabsamayn marka hadda xilka qaadistooda maxaa la isleeyahay way ka bedelaysaa qaraxyada iyo dhibaatada xamar ka taagan waxaa imaanaysa in shaqsi kastoo mas-uul uu ogaado xilka inuu uhayo ummadda soomaaliyeed inuu ogaado in madaxda qaranka xilka ay ku dhiibtaan ay tahay ammaano ammaanadaasna muxuu ahaa markii dhaliila timaado in mas-uuliyadda uu qofkaas la magacaabay uu qaato ayay tahay oo waa is-asixitaan waa is-baraarujin waa is-hagaajin waa maamul wanaag hala hadda dooda maanta oo lagu soo hadal qaaday waxay ahayd in ciidankeenu ay runtii geesiyaal yihiin laakiin imkaaniyaadkii loo baahnaa aysan haysan in dhaqaalihii ku filnaa uusan jirin haddana qofka mas-uulka ah ee xilkaas loo dhiibo looga baahan yahay bal uun sidii waxyaalahaas caqabadaha jira fursad ugu bedeli lahaa islamarkaana uu howlihii loo igmaday ugu gudan lahaa sida ugu daacadsan ugu dambeyntii injineer yariiso dhibaatada xamar ka dhacaysa way soo noqnoqotay aad baa loogu dhammaaday qaraxyadii meel walbay gaareen ilaa iyo xaafadihii bay gaarayaan ma jirtaa ka sokow marka laga soo tago hay-adaha amniga qorshe uga degsan dowladda federaalka ee soomaaliya inay masiibadan kusoo afjarto oo ay si dhaba uga howlgasho in dhibaatadan xamar kusoo noqonoqonaysa ay yaraato ugu yaraan haddaanay dhammaanaynba aada iyo aad qorshahaas waa jira qorshe waxaa jira guud oo amniga iyo howlgallada ciidamada oo madaxweynuhuna aada la socoto wadamada dariska uu kasoo bariis gareeyey ujeedaduna ay tahay in kooxahan argixisada loo diido fursad isu soo abaabulaan qaraxyada noocan oo kalaha shacabka ay lasoo beegsadaan oo loogu tago goobaha ay joogaan dalkana laga sokeeyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo qodka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey caashe ibraahim aadan halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington haddaba xilka qaadistaasi maxay ka bedeli kartaa xaaladda amniga magaalada muqdisho su-aalahaasi kuwo kale ayaa maxamed cabdisandheere uu hordhigay xildhibaan axmed macalin fiqi oo horeyna usoo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda soomaaliya waa mahadsantaha walale sandheere xilka qaadistan horta wax hadda cusub maahan waa waxa iska taxanaa oo soo jiray oo sanawaadkii u dambeeyey ciidanka u yar lix ilaa toddoba taliya ayay soo mareen mar walba oo failures ama fashal xagga amniga ahi u dhaco madaxda meesha joogtaahi waxay jecel yihiin inay si indhaha loo ceeb asturo indhaha publica iyo dadweynaha iyo isweydiintii iyo wixiina loo soo afjaro oo isla xisaabtan dhaba meesha cudurku jiro si aan loo ogaan waxay isku furtaan taliyaasha meeshaas jooga oo laga yaaba iyagana in naftu ka dhacday si ay u dadaalayeen oo maaragtay shaqadii amniga si ay ugu dadaalayeen waxaa marka dambe dhaca in la isku furto marka waxaan isleeyahay wax weyn oo dhacdo weyn oo mashaakilihi ma ahan mana daaweyn karto mana daaweynayso taliyaal shan bilood joogay in xilka laga qaado oon ognahay qaarkood gaar ahaan taliyaha aniga aan ogahay shaqada u hayay nabad sugidda cabdullaahi sambalool sheekh u malayn mayo in wax badan ay iska bedelayaan marka laakiin waxaan is leenahay laba isbuuc gudahood iyo bil gudaheed iyo dhowr bilood oo kumaan kun qof ay dhimatay intaasoo weerar oo al-shabaab iyo ay dhacday magaaladii guucdeedii la isku haysto oo jidkii makal mukarama ay noqotay meel dhimashada iyo maaragtay iyo iyo dhaawaca dadka muqdisho degan lagu qaado ay noqotay waxaan isleeyahay wax badan kama bedeleyso runtii arrintaasi mashaakilkas amniga ahee jira waan gartay marka xeerka xilka qaadistu ma meeshii ugu sarraysay buu gaadhay mise meel kaloo la taaban karay baa jirta adiga aragtada anigu waxaan arkayaa inaysan halkaas jirin taliyaal ciidan maaragtay aada u dadaalaya ciidan mushaarkoodii iyo logisticadoodii iyo wuxoodii ay dhib ku jiraan taliyaashii xukumaya wax dembi ay ku leeyihiin oo weyn dabcan dee waa taliyaashii amniga laakiin wax weyn oo ay ku leeyihiin ma jirto meesha arrintani ay jirto waxaan isleeyahay waa dhanka istaraatiijiyadii iyo dhanka sare siyaasadda amni ee dowladda guud ahaan ayaan fadhin ma joogto meeshii saxda ahaydna lama abaarin baan leeyahay anigu inkastoo dee wax kaloo dadka lagu qanciyo in dadka la qanciyo ay tahay dhiigga kunka qof ka badan ee xamar ku daatay laba isbuuc gudahood in jawaab la bixiyo way ahayd laakiin jawaabta hadda la bixiyaa way ka hooseysaa midii xukuumadda laga sugayay waan gartay waxaad xustay in mudane sambaloshe iyo xilkuu hayey uu ahaa mid aada u adag oo howl badan uu ka hayay arrimaha amniga ma is leedahay al-shabaab maanta waxay joogaan guul laba af leh ta koowaad inay weereen hotel meel xasaasiya ku yaallo madax dowladda ay deganaayeen halkaana ay ku dileen isla markaasna mas-uul sida adigu sheegtay culays badan iyo ku hayey uu baneeyey meeshii oo waddadii laga leexiyey waa isleeyahay aniga xilka qaadista hadda la sameeyey waxa ay u danaynaysaa ugu weyn waa al-shabaab shan bilood meelahaasay joogeen kuwani kuwa cusub oo la magacaaba ahi waa nima nimankan dee waa niman xil soo qabtay ahayd taliyo hore militariga nin xil xilka militariga soo qabtay markaan dambe asagoo experience fiican u leh xilkan loo dhiibu ahaa sambalosha lamid buu ahaa taliyaha booliiska saacid lamid buu ahaa laakiin hadda waxaan isleeyahay dadka cusub oo loo dhiibi doonaa intay la qabsanayaan shan bilood lix bilood ayay la qabsanayaan intaasina ee weeraradii shabaab iyo dhibaatadii ummadda ay ku hayeen kooxaha argixisada ahi sidii bay u shaqaynayaan laakiin in wax lagu dul saxo in wax lagu dul saxo ayay ahayd fashalka amniga jira in wax lagu dul saxo laakiin in dad xilalkoodii ku fiican oo shaqo haya shaqadii in la boobsiiyo ma ahayn midda labaad in loo naloo sharaxo in ummadda loo sharaxo publica loo sharaxo sababta looga qaaday dambalolshe iyo maaragtay taliya saacid oo booliiska ahaa sababta looga qaaday ma ayaga personally si shaksiya u dayacay amnigii mise wax kalaa jira iyadoo waxba lala sharaxin taliyihii militariga waxaa lagu qasbay inuu xil ka dhiibo taliyihii nabad sugidda iyo iyo iyo booliiskana midaan hadda maanta laleeyahay xil baa laga qaaday marka runtii ma ma waadix ma ahan arrintu dadkana uma cadda sababta looga qaaday ma iyagaa mas-uul ka ahaa ma logisticadii iyo resourcekii iyo ha- waxay u baahnaayeen ciidamadooda inta la siiyey oo loo dhamaystiray ayay markaa kadib ku fashilmeen marka een, mar walbaba in taliyo la isku furto een, mar walbaba in xe- wasiir la isku furto een, arrintaasi runtii dee wax soo jireen oo iska soo dhacdhacaysa ee hoggaamihii lasoo dhaafo laga barbartay xukuumadihii isbedbedelayay laakiin dawo uma noqonayso een, waxayna runtii faa'iida ugu jirtaa baan isleenahay isbedelkan tirada badan oo xisbiyada amni lagu samaynayo oo haddana qof saxa aan marka dambena lagula lo- qof saxa loo dhiibayn waxay dani ugu jirtaa al-shabaabka hadda dee offensiveka xoogan iyo weerarka xoogan ku haya ee dhibaatooyinka iyo dhaawaca tirada badan geysanaya ayuu runtii dani ugu jirtaa
xildhibaan axmed macalin fiqi oo horey usoo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya oo u warramayay maxamed cabdi sandheere ayuu kaasi ahaa haddaba waxaa inoo suura gashay inaan khadka taleefanka ee magaalada muqdisho ku wareysanno mid ka mid ah dadka ku sugnaa hoteelkaasi xilliga weerarka uu dhacayey Goojo- goobjoogahaasi oo aanu magaciisa qarinay ayaa xilliga weerarku dhacayey waxaa hoteelka la joogay xaaskiisa caruurtiisa iyo waalidkiis waxaana weerarkan uga dhintay wiil uu dhalay hooyadiis iyo laba caruur ah oo uu walaalkii dhalay haaruun macruuf ayuu uga warramay siday wax u dhaceen xilligaas waxaa ila fadhiyey aniga aabahayga iyo laba wiil oo walaalahayga ah waa gartay ka bacdina maxaa dhacay anigoo shaah cabayno oo markaas shaahii dadalbanay shaahiina loo keenay ayaa waxaa bilaabatay wax aan weligeyga indhaha iyo intii dunida aan dulsaarnaa aan arkin inaa arko iyo qaraxa uuna dhicin ka hor ama maqalka qaraxa ka hor laba daqiiqa waxaan arkay uuro oo sida caadka cirka oo kale ah oon boor iyo waxa ay ku jiraan aan waxaan ku sifeeyaba aan lahayn aa mar un isqabsatay qeyrtii ana iga soo horjeeday waxayna ii jirtaa in ka yar labaatan mitir ama soddon mitir waa gartay waa albaabka gaariga lagu soo dhuftay gaariga isqurxinayay waa hotel naasaha bilood gudihiisa meeshaad ku jirto haa waa gartay waa kacay marka waxaan isdhahay bal waxaan waaba ku jirtaahe maanta qaraxna wiilayaa waa maqli jirta dhagahaas uun maanta qaraxiyaa dul taagan tahay qarax un le waa wax kale ma jiro aniga marka indhahayga waxyaabaha aan ku arkaa waxaa kamid ahayd markii qaraxa u dhacay kadib rasaas oo boorkii iyo siigadii iyo balaayadii isqabsatay dhexdeeda rasaas nool nool aan ka dhex maqla aan ka dha- kaga dhex jeeda aniga markii waxaas ay dhaceen hor kama cararin mana sasin inuu fiigsan meeshayaan taagnaana cabaaraan hubsaday qaybtii sare markaan soo fulnay albaabadii hoteelka oo wada dilaacay oo dhacay aan la kulmay iyo hooyo iyo caruurtii aniga aan dhalay iyo kuwii walaalkay oo dhalay iyo walaalkay oo qeybta hotelka hooyada xaggeeda kasoo baxayo oo dhahayo maxaa sameyna walaawa intay aadnaa waa gartay aniga iyo walaalkeyna meeshaan taagana waxaan isdhahnay hooyo intaan ka bixinaa dabaqa korkiisa aan ka tuurno oo banaanka qeybta maqaayada wax lagu karayo aan ka tuurno kadib banaanka sidaasaan kusii bixeen macquul maahan intaan dheheno bamaan lagu soo tuuraba aniga asiga waa gartay meeshii aan ku kala yaacnay ani iyo walaalkii waa kala dhumnay walaalkii dabaqii sare wuu soo dhulday inay ka jaban tahay inay ka murgacan tahay intaba boor uma hayo waa xaalad halis oo asiga naftarkiisa ilaa hadda uu ku sugan yahay aniga waxaan aaday qeyb kale oo rag dhalinyaro ay ku jiraan maxaan dhahay walaalayaal balkan waan ku jirnaa aan iskaashano meeshaan aan kala duumano haye mashquul qolka dhalinyarada isku siidaan dhexgalnay inaan sidii yeelno waxay noo ahayd nimcad ilaahay oo nawaafajinayo meeshii aan isaga jirnay nimankii aa guud ahaan meeshii qabsaday qol kasta ay ayaga dul tagaan waxay ku tuurayeen hal bam iyo rasaas waa gartay markii u dambeysay oo qolkayga la imaaday hal bam lagu soo dhuftay rasaasna looga xijiyey musqushii waxaa soo dhex gashay hal xabad kaba ka bacdi maxaa dhacay ma musqushaad ku amni hesheen halkaasaad ku badbaadeen oo ciidanku idinku yimaadeen maxaa xigay meeshii aan ku badbaadnay ani iyo afarta aniga oo ku afar ah saddex dhalinyaro kale iyo ani ayagii oo nimankiina bambeynayna way soo baxeen qaybtii hooyo iyo caruurtii iyo xaaskeyga ay ku jireenay imaadeen xaaskeyga waxay ay ku dhawaaqday magaceyga ayadoo hebel i dhahayso wiilkeygana uu dhahayo aabow aa waxaa lala dhacay rasaas iyo bam xaaskeyga xabadaa lagu riday xabadihiiaa ka dul baxay wiil yar oo lix bilood jir ah oo ayada naas ay siineysay wiilkii maskaxda ka gashay midna waxay ka gashay xudunta hoosteeda waa gartay wiilkii yaraa oo lixda bil jiray meeshaasuu ku qurbaxay hooyadiina dhaawaca naaska xabadda way ka dulbaxday qaybta dambana way dilaacaysa oo dhabarkeeda marka hadda waa dhaawac xaaskaaga xaaskeyga waa dhaawac sidoo kale waxaa meesha ku qurbaxay madooba nuunow oo meesha taagnaay markaas kadib waxaa dhacday hooyo oo derbigii wiilkii walaalkeyga u fadhiisay in loola tagay iyadoo wiilka aniga iyo weyn wiilka uu dhalay jilbaha uu saaran yahay bamna lagu dhuftay marka hore dhaawac ah labadooda bam silkiisa gaaray hooyo in la dul tagay madaxa laba xaba lagaga dhuftay waa adiga hooyadaa hooyadii aniga iyo dhashahaa waa gartay marka laakiin waayo madaxa labada xabo lagaga dhuftay kadib wiilkii yaraa oo afarta ilaa saddexda sano inta udhexaysay jiray aa asigana madaxa xabad lagaga dhuftay waa wiil saddex bar ilaa afar sano jir yaa dhalay wiilkaas walaalkayga aniga iyo weyn xaaskaygiina meeshay ku dhaawacantay dumaashadayda oo gabadha yar walaalkayga u dhalay haysana waxaa ku dhacday xabad oo gacanta bidix mise midig ma jirtaa aan hadda haynin aa ka burburtay xabadii ayada gacanteeda ka dhex baxsan waxay gashay gabadhii sagaalka bilood jirtay ee ayada dhashay gabar sagaal bilood jirta wiil lix bilood jira iyo wiilkan oo saddex ilaa afar sano ee barka jira oo hooyadeyna ay raacdo xilli ay tahay saacadda laba saac ay baraa ciidamada gudaha ay soo galeen ciidamadii ayaga dagaal kadib ciidamada qaybta hoose oo qaybta jaranjarada lagasoo fuulaya aan ahayn receptionka oo qaybta mashquulo qaybta kushiinka xigtay ay kasoo galeen qaybtaasay ciidamada la wareegeen jaranjarooyin ay soo saarteen way soo fuuleen ciidamadii hal askari aan kasoo galay noloshakii maxaa aheedeen maxaa aheedeen shacab anaa markaa dhaqnane ciidamadiina waaye goob amni ay joogtaan ammaankiina wuu sugan yahay xorriyad bay kusoo baxa shacabkiina aa la idin geena iyo waalidiintiina iyo ehelkiina lagu dhahay waa gartay xaqiiqatan ciidamada waxayna u dhaqmeen sida wiilkooda oo kale sida hooyo wiilkeeda oo kale sida aaba wiilkiisa u dhaqmayo oo kale xaqiiqatan lama dhaqmin sida shacab iyo ciidan oo kale waa gartay aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa ciidamada ilaahay ka sokow ayagaana badbaaji xaaladaasaan kala soo kulnay in dunidaan ku noolaana weliga ismidhayn xaalad noocaasa la kulmaysaa aad baad u mahadsan tahay waan kaaga tacsiyadaynaynaa samir iyo iimaan allah kaa siiyo intii qoyskiina ka baxday adiga iyo soomaalidao dhan aad iyo aad adiga sidoo kale waa mahadsan tahay
kaasi waxa uu ahaa goobjooge aanu magaciisa qarinnay oo ku sugnaa hotelka uu weerarku ka dhacay shalay isla markaana ay xaaskiisa halkaa ku dhimatay caruurtiisa iyo waalidkiisna halkaasi ay joogeen waxa uu khadka teleefonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a